faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakraan radio cadaado jawaar degeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku wajahan degmada baraawe iyo ammaanka magaalada oo si weyn loo adkeeyey guddiga caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo xalay looga dhawaaqay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug maamulka hirshabeelle oo sheegay inay bilaabayaan howlgalka dhana dhaqdhaqaaqa al-shabaab ciidamada jubbaland oo howlgal qorshaysan ka fuliya deegaano ka tirsan maamulka jubbaland beesha caalamka oo walaac xooggan ka muujisay ciidamada isku aruursanaya gobolka gado ee koonfurta soomaaliya intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka subaxee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow u diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimaha isniina taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha saddexaad sannada labaatan labaatan warka waxaa soo saaray haashim yare isla haashim ayaa ii farsameynaya anigoo sharmaarkaana waan idila socodsiin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta ku wajahan degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose waxaana si weyn loo adkeeyay ammaanka magaaladaasi waryahayga haashin cumar xasan ayaa warbixinta warkan inoo haya madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu wadaa in maanta isaga iyo wafdi uu hogaaminayo inay safar ku tagaan degmada baraawe oo ah xarunta rasmiga ah ee maamulka koonfur galbeed shalay waxaa tegay degmada baraawe wafuud hordhac u ah wafdiga madaxweynaha iyo qaar ka mid ah ilaalada madaxtooyada soomaaliya kuwaas oo usii gogol xaaraya socdaalka madaxweyne farmaajo ujeedka ugu weyn ee safarka madaxweyne farmaajo uu ku tagayo degmada baraawe ayaa waxaa lagu sheegay in uu xarigga ka jari doono ranweyga ay diyaaradaha ku degaan ee garoonka diyaaradaha baraawe kaas oo dhowaan dib u dhis lagu sameeyey sidoo kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaa la filayaa inuu dhagax dhigo mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin xarumo waxbarasho si kastaba maalmo ka hor ayay ahayd markii marwada koowaad ee dalka marwe saynab cabdi macalin ay booqasho ku tagtay degmada baraawe iyada oo halkaasi ka dhagax dhigtay isbitaal loogu talagalay daryeelka caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka
mahadsanid wariye haashim maamulka hirshabeelle ayaa sheegay inay bilaabayaan howlgalaha al-shabaab ay uga saarayaan deegaanada maamulka si uu kaarimiyo kadib kulan ah ay yeesheen golaha wasiirada hirshabeelle oo gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi cali goodlaawe xuseen ayaa waxaa kulankaasi laga soo saaray qodobo ay ka yimid yihiin in la bilaabayo howlgal ka dhana dhaqdhaqaaqa al-shabaab afhayeenka maamulka hirshabeelle daawud xaaji ciro ayaa sheegay in shirka diiradda lagu saaray arrimaha amniga islamarkaana warbixin dhanka amniga looga soo gudbiyey waa la soo gudbiyey lagu caddeeyey in dhammaan deegaanada hirshabeelle ay yihiin kuwo amniya sidoo kale afhayeenka ayaa waxauu hadalkiisa intaa ku daray in shirka lagu cilaameeyey in la bilaabayo howlgal al-shabaab looga saarayo deegaanada ay gacanta ku hayaan ee ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle ugu horreyn waxaa aad loo falanqeeyey xaaladaha amni ee deegaanada hirshabeelle faahfaahin iyo warbixin dheeraada oo laga keenana waxaa runtii meesha ama golaha xukuumadda shirka maanta lagu sheegay in dhammaan deegaanada hirshabeelle ay tahay amni deegaanada gacanta ka maqanna insha allahu la qorsheynayo howlgal guud oo la rabo in deegaanadaasi lagu xoreeyo gacanta ka maqan
dhowr jeer waa si kastaba ahaatee tiro ka dhowr jeer ayaa madaxda sare ee maamulka hirshabeelle waxay shaaciyeen inay bilaabi doonaan howlgal al-shabaab looga saarayo deegaanada ay maamulaan hase haatee weli ma aysan dhicin iyadoo maalin ka hor waddada xiriirisa magaalooyinka jowhar iyo balcad uu weerar ka dhacay kaasoo ay soo qaadeen dagaalamayaal ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ciidamada maamulka jubbaland ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyay deegaanaha maamulkaasi uu ka arrimiyo mar kale waryahayga haashin cumar xasan ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa ay howlgallo kala duwan oo ka dhan ah ururka al-shabaab ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose oo qaarkood ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab saraakiisha ciidamada jubbaland ee howlgalka hogaaminaysa ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in howlgallada laga fuliyo deegaanada kale ah beerxaani qudus kaam jaroon iyo janaay cabdalle islamarkaana aysan la kulmin wax iska caabin ah saraakiisha waxa ay sheegeen in howlgalkaas uu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay islamarkaana ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ay ku doonayaan inay al-shabaab kaga saaraan deegaanada gobolada jubbooyinka dhowaan ayay ahayd markii ciidamada danab ee xoogga dalka iyo kuwa jubbaland ay howlgallo qorshaysan ka fuliyeen tuulooyin hoostaga degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose halkaas oo xarumo waaweyn ay ku leeyihiin ururka al-shabaab
mahadsanid wariye haashim guddiga caleemasaarka madaxweynaha galmudug ayaa looga dhawaaqay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa magacaabay guddiga caleemasaarka waa guddiga xafladda caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne qoorqoor ayaa lagu magacaabay guddiga qabanqaabada xafladda caleemasaarka kuwaasoo ka kooban labiyo toban xubnood guddiga ayaa waxaa laga sugayaa inay shaaciyaan wakhtiga la qabanayo xafladda caleemasaarka madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa cali daahir ciidi xubnaha guddiga ayaa qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha si rasmiya loogu caddeeyey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waa xeer madaxweyne ayaa warqada ahay ahayd waxayna ku taariikhisnay sideedii bii saddexaad sanada labaatan labaatan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug markuu arkay qodobka kontonaad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug markuu qodobka afartan iyo saddex afartan iyo sideedaad farqadii saddexaad ee la xiriirta caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka markuu tixgeliyey inay muhiim tahay in hawl howsha caleemasaarka loo xilsaaro dad xirfad sare u leh wuxuu magacaabay guddiga caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug magacyada guddiga oo ka kooban labiyo toban xubnood ayaa kala ah yuusuf garaado cumar axmed wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya sidoo kalena ahaa madaxii laanta af soomaaliga ee b b c da waxaa loo magacaabay ama laga dhigay guddoomiyaha guddiga xasan macalin siciid cumar xasan gacaliye gudoomiye ku-xigeen axmed cali daahir xubin cabdi maxamed jaamac waayeel xubin axmed cali kadiye xubin shariif maxamed khaliif xubin siciid siyaad shurwaac xubin cabdiraxmaan maxamuud maxamed xubin shukri maxamuud afra xubin aadan cusmaan xuseen qoryooley xubin ismaaciil macalin muuse xubin daahir xasan xuseen xubin ayaa lagu magacaabay xubnahaas oo ka kooban labiiyo toban xubnood ayaa ka baaraandegaya qaabka ugu sahlan ee u dhici karto caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmuduga weli dhegaystayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka o dhan aad nagala socotaan bartaanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com beesha caalamka ayaa walaac xooggan waxay ka muujiyeen ciidamada isku aruursanaya gobolka gada ee koonfurta soomaaliya beesha caalamka ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay xaaladda gobolka gado maalmihii lasoo dhaafay ahayd mid kacsan kadib markii halkaasi ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland saaxiibada soomaaliya iyo caalamka waxay walaac xoogan ka muujinayaan ciidamada amniga waa ciidamada amniga isku aruursanaya gobolka gado ee jubbaland soomaaliya iyo isku dhacyadii labadii bishii maarso ka dhacay aag aagaarka balad xawo kuwaas oo sababay barakac dad rayida iyo khasaarooyin kala duwan ayaa lagu yaro qoraal ka soo baxay beesha caalamka waxaa si deg deg ah ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada ishaya inay isxakameeyaan ay yareeyaan ciidamada amniga ee ku sugan gobolka gado ayna ka fogaadaan fal kasta oo kicin kara rabshado waxaanu ogsoonnahay muhiimadda ay leedahay xasiloonida iyo iskaashiga wanaagsan ee ka dhexeeya ethoobiya kenya iyo soomaaliya oo ku dhex maray deegaanada xuduudka ay wadaagaan halkaas ay ka wada ay ka wada dhexeeyaan dana amni waxaan soo dhoweyneynaa xeerkii waa xiriirka shantii maarso dhex maray madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweyne uhura kenyatta wuxuuna ku dhiirigelinayaa madaxda inay sii wadaan daminta xiisadda iskaashiga amniga xuduudaha iyo in la sameeyo guddi wadajira oo wax ka qabto arrimaha diblomaasiyadda iyo ganacsiga sidaa madaxdu isku afgarteen saaxiibadu waxay u arkaan wadahadal dhex maray madaxda inuu yahay tallaabo lagaga maarmi karo waxayna hoos ka xariiqayaan muhiimadda uu leeyahay inuu sii socdo xiriirka tooska ah ee dhex mara soomaaliya iyo kenya saaxiibadu waxay urwaa saaxiibada waxay urgoboleedka igad uga mahadcelinayaan xiriirka iyo dadaalada dhexdhexaadinta ah ee uu sameeyey waxaanan ku booranaynaa in wadahadalka uu sii socdo ilaa inta xal waara laga gaaraya ayaa lagu yiri warkaasi qoraalka ka soo baxay beesha caalamka waa si muddo dheer loo helo xasilooni loona hagaajiyo amniga gobolada iyo xuduudaha ku yaala iyo kan jubbaland saaxiibada waxay ku boorinayaan iskaashi iyo wadahadal dhex mara dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda jubbaland si loo sii ambaqaado dagaalka ka dhanka al-shabaab waxayna ku baaqayaan in shaqsi kasta oo lagu eedeeyey ama lagu eedeeyey dembiyo ama xadgudub ka dhana xuquuqda insaanka lasoo xiro oo lala tigsado sharciga iyadoo la raacayo sarreynta sharciga waxaan hoos ka xariiqaynaa iskaashi buuxa iyo wadahadal dhex mara dowladda federaalk soomaaliya iyo dhammaan madaxda dowlad goboleedyada ay yihiin laga maarmaan loona baahan yahay inay isku dhinac waa inaysan isku waana loo baahan dalka dhegeystayaal aan ku celiyo waxaan hoos ka xariiqaynaa in iskaashi buuxa iyo wadahadal dhex mara dowladda federaalk soomaaliya iyo dhammaan madaxda dowlad goboleedyada ay yihiin lagama maarmaan loona baahan yahay inay ku dhacaan si dhaqso leh si loola dagaalamo al-shabaab loona xaliyo arrimaha laysku hayo loogana guulgaaro arrimaha kale ee hortabinta u leh qaranka sida kangugaarista faa'iidooyinka laga helayo cafinta deymaha iyo qabashada doorashooyin qaran oo wakhtigooda ku qabsooma ayaa lagu yidhi warkaa qoraalka ee ka soo baxay beesha caalamka qoraalkan ay soo saartay beesha caalamka ayaa kusoo beegmaya xilli xiisad u dhaxaysa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland ay ka jirto gobolka gada ee koonfurta soomaaliya ilaa hadda ma oga ilaa hadda lama oga waxa ay dowladda federaalk soomaaliya ka dhihi doonto ama ha ay kaga soo jawaabi doonto qoraalkaasi ka soo baxay beesha caalamka ee lagu codsaday wadahadal inuu dhex maro dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda jubbaland islamarkaana la xaliyo xiisada ka taagan gobolka gada ee koonfurta soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa saraakiil iyo ciidamo aada u fara badan u dirta gobolkaasi gado iyadoo dagaal uu ku dhex maray degmada baled xaawo ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland kuwaas oo uu hogaaminayay wasiirka amniga maamulkaasi cabdirashiid janan warkii subax dhegeystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka waxaa soo saaray saaxiibkay haashim isla haashim cumar xasan ayaa ii farsameynaya intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyo cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan